bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafayla waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraamnama idaacadda rediyo baydhaba haansheenka doorkaroon dil ku dhiixalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye ra-iisul wasaare roobleh oo jawaab andari madaxweyne farmaajo saddex senatar oo haleyla ka dooradi magaalada jowhar akhbaaraadka banaanka ra-iisul wasaare langhaysada dilkii madaxweynihiisa hiraafayla dhegaystayaal weybwa hiraabnama arbaacew taariikhdan ayaa eta tobiyo shanta sebtembar labada kun labaatiyo kowkan taasi wayaan qodobadii warkaana hiraabnama idaacadda rediyo baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal halay soo wararka sheegahayaan iyo magaalada baydhabo weyba ku dheeyay dil lama qof lanjeysadii oo ku mid ahay shacabka dego deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaba dhegaystayaal dilkaasi wali faahfaahinha kor way ka dhegaysada doontaan haddii ay buun raallo ku nagda wararkan iyo barnaamijyana dambe insha allah ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh ee hilgaarsiinta ayaa weyba usa fariin andiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha hilgaarsiinta maxamed xuseen roobleh iyo qoraal usa xalay hasaare weyba usa si cadan korkooyay guddigii qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usa magacaawi kiiska igraan tahliil faaraha siyo ombaarang amase baaritaanka sameeyan dilka igraan tahliil faarah lanjeysadi ra-iisul wasaaraha hirgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waliba warha ku saaray kiiska igraan tahliil faarax oo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uuse halay hore guddi qaran aan ka magacaawi kiiskasi warqadan caakubati xafiiska rooble ayaa wayba warbaahintan akhriyay afayeenka xukuumadda
bismi illaahi raxmaan iraxiim war saxaafadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in dastuurka kumeelgaarka ee dalka uu saldhig u yahay kala soocidda awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka dalka ra-iisul wasaaraha isaga oo maanka ku haya sida uu qabo dastuurka kumeelgaarka ee dalka qodobadiisa boqol iyo shan iyo boqol iyo lix oo qeexaya in garsoorka uu ka madax bannaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta marka ay gudanayaan xilkooda waxa uu u xaqiijinayaa shacabka soomaaliyeed in aan kaalin uga bannaanayn hay-adaha fulinta kuna samayn karin wax faragelinah kiiska ikraan tahliil faarax ra-iisul wasaaraha waxa uu la socdaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka furan yahay galdacwadeed ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax taasoo waafaqsan qodobka afar iyo soddonaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo xaq u siinaya in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan uu ka furto maxkamadaha awoodda u leh galdacwadeed maxkamad hor yaalla in loo magacaabo guddi baaris waa arrin baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka saxna maaha in hay-ad xubno ka tirsan dacwad loo haysto ay qayb ka noqdaan baarayaashii kiiska taas oo lidi ku ah cadaalad uhelidda qoyska ikraan tahliil faarax sidaa awgeed ra-iisul wasaaraha waxa uu mar kale adkaynayaa in xilaalinta maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee gacanta ku haya galdacwadeedka kiiska ikraan tahliil faarax inay dardargeliyaan si ay qoyskeeda u helaan cadaalad madax bannaan oo ka maran faragelinta hay-adaha fulinta ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu ka digayaa iskuday kasta oo lagu marin habaabinayo kiiska ikraan tahliil sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan tallaab kasta wax u dhimi karta sumcadda ciidamada dhaawicini karta kalsoonida shacabka soomaaliyeed
hadalka ra-iisul wasaare rooble ayaa ka beegamay hila habeenkii ka horeytay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farma mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo huse hasaari degreete madaxweyne oo baaris la ka sameeyo kiiska ikraan tahliilaha guddi qaranna aan magacaawi warka hiraabnama rediyo baydhabo ayaa dhegaystayaal si toos aan la socotaan sida senatar iyo xalay weyba laka doorday magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle doorashada kuraasta lamada iyo kan saddexaad ee agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xalay weybaye ku dhiiday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee hiirshabeelle doorashada kursiga labaad ee agalka sare yaweyba ka tartamay lama mushar ah oo shal ah nuur maxamed geediih genjeex cenjeex iyo maxamed cusmaan dhegajuun oo afartii sana ee lahadhaafi isu ku mid hayay senatarada agalka sare ee baarlamaanka nuur maxamed anjeex ayaa markii inkoreyti ku mid noqday senatarada agalka sare isugoona ku guulaysaday dhegajuun waybanu isa musharax nuur xal isuuna helay codad deerow toddobaatan cod meele maxamed dhegajuun isuuna helay labaatiyo toddoba cod sidoo kale fartuun cabdulqaadir faarax ayaa iyana wayba cod gacantaage yaa noqotay qofka kaliya cod gacantaagah kabay kadib markii uusu tanaasuli iyo tanaasuli saacadiyo yarow oo la tartamaasi kursigii inka horey ee doorashada agalka sare ee hirshabeelle yawayba uusa ka tartamay yawayba ka tartamay afar mushar ah oo shalay muuse suudi yalahow axmed xuseen cadow axmed daaci cabdulaahi sheekh xasan iyo doctor xasan cadeey xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo muuse suudi yalahow ondooradii mar kale inuusa maamulka hirshabeelle ka matala agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waybanuusa helay halay cod deerow qondayo shan cod meel qaar ku mide meelo cabdulaahi sheekh xasan uusa noqoday qofka kale ku tanaasulay hilkaasi wareega lamaad markii muuse suudi yalahow ha ku guul ama ku guulaysadii kursigan agalka sare uusa ka matali doona dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle iyo warbaahinta goobta kulhadl isugoona aan mahadnagi xildhibaanadii door isugoona sheegi in kursiga malxiisadlanan kudhignase nasiib yahay
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم ودن قدومية قدومية وكحغانو حلوانا شرفت له كل وسلامتين وأنا مهدسنتين وحن آد يا آد وفرح سنة إن كرسيك malxiis laygu siin waa ku qanacsanahay xildhibaanadoo dhanna waa u mahad celihaa kulligood wuxuu yidhi maamaa waawe waxaa tiriyaa layidhi ciidan ayan rabin iyo mid ay rabtaa mid kayna rabinay soo hormareen markaasay tilmaandaisku guulaysta asaa la yidhi hooyo waa kuwi ana rabin kuwa kale waa kuwan maandhaisku idma kala aqaani guulaystay tiri idinkana marka kulligiin guulaysta waana ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi
meeli dhegaystayaal warkii raabnamays ku dhegaystaday tagna waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhabo ee khabaaraadka banaanka ra-iisul wasaare langhaysada dilka madaxweynisheeya ra-iisul wasaaraha dalka h t m sarah ariel henry yoweyba laku hor istaagay in isuku baaha dalkaasi hilla uuse ku socda baaritaan la xiriira dilkii lanjaysadii madaxweyne h t jovanel dacwadda oogaha guud ee dalkaasi iyo dacwadaha ka oogay ra-iisul wasaaraha weybana usa fadahaya in isu ku jawaabo su-aalo la xiriira dalka madaxweynaha weybanaha baahaya caddayma muujo in ra-iisul wasaaraha usa teleefon saacadku saacad kudib dilka kala hadalay mid ku mid e dadka dilka madaxweynaha laka tuhunsan yahay ee joseph filin baidio ra-iisul wasaare henry yaa hil xilkii ku qaadi dacwad oogaha bedford isagoo oo ka ceedeeyahay hil gudashalaan balse wayba muuqatee dacwad oogaha wayba muuqatee dacwad oogaha in xafiiska kusii nagaadi kadib markii wasiirka cadaaladda dalkaasi uusa sii ciidamo booliise oo dheeraadeh oo laka ilaaliyo amnishay wayba la sheegay in ra-iisul wasaaraha uusa sharciyad aanan lahayn inguuselkuuqu qaada dacwadaha guud ee dalka warki dhegaystayaal hilaabnimaaduun radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegaysta sagantiya ninka eegaya siciid yaasin jeedyahay jookarna farsameeye amaan alla
raadiyo baydhaba waa idaacadda cod ahoo ku